toddobaadkan waxay ku buuxdaa hal sano qaraxii ka dhacay iskoyska zoobe kaasi oo loo adeegsaday baabuur t m ah oo laga buuxiyey waxyaabaha qarxa sida baadhitaan ay samaysay ku ogaatay idaacadda v o a dowladda soomaaliyana ay markii dambe shaacisay baabuurkaasi waxa uu soo gudbay baro kontaroolo oo dhinaca amniga ah kuwaasi oo la dhigay jidka u dhexeeya muqdisho iyo afgooye baraha tan ugu weyn ee uu ka soo gudbay waa tan lagu magacaabo siinka dheer waxaana soo dhaafiyey damiin iyadoo barta labaad ee ex controlna uu baabuurkaasi bixiyey canshuurtii xamuulka saarnaa waxaase baabuurkaasi lagu joojiyey bar kontarool oo ku taala say biyano halkaasi oo muddo lagu hayay markii darawalka baabuurka uu dareemay inuusan gudbi karinna uu si baxsi ah ku soo dhaafay kadibna daqiiqada kadib uu ku qarxay iskoyska zoobe saraakiil dhinaca sirdoonkii waxay sheegeen in ugu dambayn bartilmaameedkiisu uu ahaa saldhigga turkiga ee soomaaliya dadka ku dhintay qaraxan ayaa guddiga taakulaynta iyo tabarucaadka gurmadka qaran ee loo xil saaray taageerada dhibanayaasha ay sheegeen inay ku dhinteen shan boqol iyo siddeetan iyo toddoba qof taasi waxay ka dhigaysaa weerarkii argagixisada ee ugu dhimashada badnaa qaaradda afrika waana mid ka mid ah weeraradii argagixisa ee ugu cuslaa dunida oo dhan in badan oo ka mid ehelada dadka ku naf waayey waxaa u suurto gashay inay helaan meydka eheladooda ayna aastaan kana samraan balse dhinaca kale waxaa jira dad badan oo aan helin eheladoodii xataa cad ka mid ah jidhkooda guddiyada u xil saarnaa gurmadka qaranka waxay diiwaan geliyeen in toban maalmood kadib markii qaraxu dhacay ay guud ahaan la soo xiriireen dad dhan laba boqol iyo labaatan iyo shan qof kuwaasi oo qoysaskoodu ay sheegeen inaysan nolol iyo geeri midna ku haynin tiradaasi markii dambe way isbeddeshay waxaana la xaqiijiyey kuwo badan oo dadkaasi lala'aa ka mid ah inay dhinteen inkastoo ay jireen dad kooban oo iyagana la ogaaday markii dambe inay nabad qabaan waxayse xaqiijiyeen guddigu inay jiraan dad fara badan oo aan weli helin eheladoodii kuwaasi oo la garowsada inay dhinteen lana siiyey taageeradii dhaqaale ee gudaha iyo dibadda looga deeqay afar iyo tobankii oktoobar labada kun iyo toddobiyo tobanka cabdirashiid mukhtaar sheekh oo shan iyo labaatan jira waxa uu ka soo baxay gurigiisa oo ku yaala degmada kaxda waxaana uu u soo socday iskoyska zoobe oo uu soo doontay inuu shirkad ku taalla halkaasi ka qaato lacag uu ku iibsada baabuur si uu ugu shaqeeyo qoyskiisa cusub khadre carab cabdi waxay xilligaasi isqabeen cabdirashiid muddo toban bilood oo keliya ah khadre iyo eheladii kale cabdirashiid waxay u dhaqaaqeen baadigoob waxay tegtay cisbitaallada magaalada intooda badan si ay uga soo dhex eegaan bal inuu ku jiro dhaawacyada la geeyey waxay eegeen boqolaal meyd ah iyaga oo rajaynayey bal inay ka dhex gartaan marka u horeysa qarax u dhaca waxaana lagu dhahaa cabdirashiid wuu soo joogaa isbitaal buu yaalaa dhaawac waaye isbitaaluu yaalaa isbitaalka digfar buu yaalaa digfarkan ooga raadinayna habeenkii laba iyo tobankan ooga raadinayna ooga raadinayna waa ka weyne xataa meydadkii aan wada lawada dhexgalay aan wada dhexgalna meydadkii aan ka daadgureennay isbitaal madiine meydadkii aan dhexgalnay dadkii go-go-ay iyo wixi kastoo dhan waan wada dhex galnay waxaan isdaharamtay heday cabdirshida u garanaysin waan ka weynay marka nin hadi hadda kaa tegay si haddataan kaa tegay haddana haddaa qofka meydkiisa xitaa aad maxay heday aada aasato wax weyn bayba tahay sooma habeenkaa markaad meydkiis ka raadiseen digfeer eed weyseen maalintii ku xigtay halkee tegtay maalintii ku xigtay waxaan tagnay digfeer aan ku noqonay dhowr maalinaan digfeer ku noqonay digfeer aan ku noqonay digfeer aan ku noqonay haddana isbitaal madiinaan aadnay isbitaalka daarishitaan aadnay isbitaalada dhanaa isku wada marnay adi waxa maxay adaa xamar muqdisho isbitaalka inta la dhahaa dhaawacyada la geeyo dhanaa isku wada marnay maalinta saddexaad keedsanayaan aadnay adiga isbitaalka un baan marna san un baan ka bixayna marna san un baan gelayna markaad raadinaysay ma waxaad ku raadinaysay wejigiisa ma dhar kuu xirnaa ma kabaha marna ma istiri mid meyd buu u yaro eg yahay ama qof meel yaalay meydad badan oo halka aan aragnay waa loo yaro maleeyey laakiin maysan noqonin mar maxay aheeday meyd isbitaal madiina yaala waxaa la dhahay isaga waaye waan fiiriye isaga meelna aan ooga meel aan isdhaho oga hoongaran waaye isaga ma ahan aan dhahay markii dambe wax yar aan joogno meydkii dadkii lahaayaa u imaadeen oo qaateen marka sidaasaa lagu waayay isaga imise qofoo meydaad fiirisay wax badan wax badan wax wax meydkiiba waxaaba dad iska go-go-ay u badnaayeene waan dhex galno dhaaxaan fiirino fiirino wax tiro ma laha wixii la fiiriyey tiro ma laha dhowr boqol dhowr boqol dhowr boqol way gaarayeen
cabdulaahi cismaan faarax waxa uu ahaa laba iyo labaatan jir waxa uu u shaqayn jiray mid ka mid a idaacadaha magaalada muqdisho hase yeeshee maalmahaasi ayay ka dhammaatay shaqadii waxaana uu hooyadiis jamaal cabdulle maxamuud uu kala hadlayay maalmahaasi inay lacag ku saacidda si uu ugu iibsado mootooyinka loo yaqaano bajaajka ugana soo saaro biilka reerka maalintii jimcaha ee ka horraysay qaraxa ayuu la hadlay hooyadiis waxaana uu sheegay inuu caawa la soo seexanayo saaxiibadiis afar iyo tobankii oktoobar labada kun iyo toddobiyo tobanka jamaal cabdulle maxamuud waxay ku sugnayd suuqa bakaaraha markii uu qaraxu dhacay sugta markay dhacday taleefonkiisaan wacay hawada ayay ka baxsanaayeen taleefonada dhan masaajid ayaan galay saalaada ay dukada casirka ilaahay baan beriya waa iska soo baxay xaafadaan imid gaariin soo qabsaday xaafadaan imid markaas markaan xaafadiin adeegan wadaan iska dhigay waan baxay waxaan aaday meesha wax ka dhaceen dabadeed askar iyo waxbaa igu soo yaacay waa madaxa waa gelinay meeshan si xun ayay u gubanaysay dabadeed waxaan tegay isbitaalka madiino dhaawac badan iyo meydad badan baa yiilay inta qola waa kusoo wareegay mar ay ii dhiman tahay meesha naaxinta qolalka meydka waa galay meesha naaxinta markay ay ii dhiman tahay ayaa maar dadka nala soo xambadeeyey maqribkiina uu galay oo isaga soo baxay waxaan tagay isbitaalada sida barandir oo kale kuwa shakhsiyaadka si gaar ay leeyihiin kandig feer adiga waxaasoo dhan marka waan ka waayay jamaal cabdulle maxamuud waxay ku biirtay boqolaalka qoysaska ah ee ehladooda baadi goobayey maalintii ku xigtayna waxay bilowday safar iyo dadaal dheer oo ay ku doonayso bal inay ku hesho wiilkeeda maalintii ku xigtay waan dheelmaday waan aroortiiaan dheelmaday mootaan qaatay mootadii wadooyinka waa nala ka xiray meela marnaa weynay lugta aan ka tumay maxanaha xaafadeyda aan ka dhaqaaqay ilaa inta isbitaal magaalada ku taallo ilaa kaydsanayay ilaa kuwa banaanka oo maaragtay ceelashay soonahooda ku yaallo ayaan isku maray laba maalmood laba habeen aan toos u socday oonana seexan aanana huyin intaasna waxaa weya waan waayey wax macnaha noola geeri waan arki waayey dabadeed sawiradiisa ayaa waxaan u kala diray turgishka iyo suudaan waxba jawaaba kaban aana sawirin oo islahay armaa dadka la qaaday oo qofa miir lahayn waa layska qaadaya dadkii armaa la qaaday un sawirkiisa ugu raadsho waxbana ilaa hadda ma helin ma fahamti waa garta marka maxaad ugu malaysa marka inuu halkaa ku dhintay ma cid baa ku aragtay ma goormaad go-aansatay halkaasu ku dhintay maaragtay waan samriya qofka haddii oo macnaha aad noloshii markaad weydo oo taleefonkiisa weydo oo macnaha waxaan meesha uu meherada ku lahayna soonahaas ee dhibaatadu gaadhay qofka marka waad dareemi kartaa macnaha kaligayna ma ahan dad badan bay ku dhacday dhacdadaasu oo dadkooda ilaa hadda aan helinin wax cadeyna oo oon u haayo maanta inuu halkaas ku nafbaxayna aniga waxa weya ma aan hayo ma aanan helin meydkiisii dadkana lama garan karin oo meesha marka laga soo guray qoryaha hormadooga la yidhaahdo la shita bay dadka u ekaadeen waa bini aadan xataa ma isdhehaysid marka waxa weya dadkaas gubtay dadkoodiina ma garanaynin oo waxa weya waa layska xawaalawadareed baa laga dhigay lafiha layska guray dadkaas dadkoodiina waa dadka dadkoodii weysa in marka dadkaas ku jiro iyo inu kuwa firdhaday oo hilboodu ay dabaqyada fuuleen oo galay labadaas unbay mataa mooyaan hadduu nool iyo qof nool intaas inaan la weynaadba waa dareensantaa walaal
cabdinaasir cabdulaahi macalin oo soddon jir ah waxa uu ahaa dareewal ku shaqaysta baabuurta waaweyn ee xamuulka ka qaada dekadda magaalada muqdisho una kala gooshta gobollada afar iyo tobankii oktoobar labada kun iyo toddobiyo tobanka cabdinaasir waxa uu xamuul ka keenay dekadda magaalada muqdisho waxaana uu baabuurkiisu marayay iskoyska soobe markii uu qaraxu dhacay aabbihiis cabdulaahi macalin cabdiraxmaan waxa uu maalintaasi ku sugnaa tuulo u dhow magaalada dhuusamareeb ee gobolka galguduud aniga dalaan dhalay baan xamar joogay dadii la dhashay baa joogay dad ay dhalinyaraha asxaab ahaayeen dad baana ii soo sheegay oo ii xaqiijiyo yidhi ninkaas allah u naxariisto halkaasuu maaragtay bartaasuu marayay markii qaraxu dhacay bartaasuu marayay kuwa oo dekada uga soo tegey baabuurku dekada oo alaabta kasoo qaadaa la yidhi dekada kuwii uga soo tegey oo xataa yidhi masug aan ku raacna oo yidhi ma sugi karo kuwaasa xataa kamid ahaay dadkii allah hadalnay dadkii ilaa ilaa iyo maalintii dambe waxaa waxaan lahaa baabuurta ka raadiya wax maaragtay laka gubtay iyo bal wax meesha calaamadii wax ka raadi marka waxaana la yidhi baabuurta iska daa dadkii xataa waxaa ololay baaburadii ahay garoonayaashii baabuurkan xataa baabuurka oo waday baabuura uu kamid yahay oo baabuuro yaryar ahay xataa loongaroona lagama arkaa la yidhi aduguna dadaad raadiye maydkiisi ma la helay oo wax waxuun ma laga duugay maya maya xabad lagama duugin xabad lagama duugin dadkii anigu aan aabahooda ahay oo gabdho iyo wiilal ba ahay iyo dadkii ila dhashay iyo maaragtay waxa dadkii dhamaa oo familka ahay oo meesha ku soo baxay ninkaas waxa intaasoo intaasaa la raadinayey askartii iyo dadkii meesha dadka ka ka celinaysa ku buuqaysay dad badan dad badanay sii daayeena leehaye adinka wax soo raadinaysa soo raadiye waana laga quustay wax hal cad lagama arkin cad keligiisa lagama arkin inkastoo uusan xilligaas u soo safrin magaalada muqdisho haddana waxaa baadigoobka cabdinaasir ka qayb galay eheladii ku sugnayd magaalada muqdisho cabdulaahi laftiisa ayaa goor dambe u soo safray magaalada waxaana uu booqday goobtii uu qaraxu ka dhacay si uu ugu soo samro meeshii wax ka dhaceen ma tegtay waa tegey waa tegey meeshii meeshii waxaan tegey burburkii oo maaragtay guryihii waxna la la dhistay waxna maaragtay hadda weli ay qabyo ahaayeen oo la dhisayey waxnaba aan la meeshiiba burburkiiba loo tegin hadda meesha maxaan ka sheegayaa waa tegey maxaad dareentay markaad tegtay
wallaahi waa gaale wax waxaan dareemayaa waxaan dareemaya qof kasta oo islaama oo maaragtay beerkeeda maaragtay meesha oo ku dhintay oo qofka halaaga ku qabsaday qof kasta oo naxdintii ay nixi laheed iyo tiraayadii qaba laheed waa iska qiyaasi kartaa adiga awlaad oo maaragtay ilaahay ku siiyey oo aad soo koriday oo wax soo bartay meeshii ay ku dhibaatootay oo dab weliba aan dab aan caadiyahayn oo ku qabsaday hadde meeshaas waxaan umalaynaa inaan meel lagu raaxaysto maahan ilo fiirfiirinteeda iyo joogjoogiddeeda iyo marka arrintaasi xanuunka way kugu sii kordhisay dabcan hadde walaala waxa weeye qofka haddaad maogta adigu aad koydo kula joogtaa ay sakaraado oo ay dhibaatooto oo wax ku dhacaan ama adigu aad un gacantaada adigu maanta gacantaada aad ku mayrto gacantaada ku digto hadda waabad ku samraysaa islamarkiiba waad ku samraysaa laakiin qof bani-aadan xoog laho maanta qof dhalinyaro ahaa oo shaqaysanayay ee la yidhi meeshaan dab ku qabsaday de wixii meeshaas dhibkaas geystay waxa weeye ilaahay baa la xisaabtamaya annaguna ina qofkii hadda dadka uga dhintayna inay samirto maahan oo ay maanta alla dartiis u daro samirto oo inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inay tiraa maahan wax kale u eg oo ay samayn karto qaba karto oo maanta ay leedahay waxaasaan ku boodaya ma aysan jirin
xanuunka iyo murugada eheladu dareemayaan ilaa maanta ma aha mid ay qiyaasi karaan dadka aysan soo marin dhibaatadaasi oo kale kasakoo murugada waxay ka siman yihiin eheladani calool adayga iyo sida iimaanku ku jiro ee ay uga samreen masiibada ku habsatay iyaga iyo boqolaal kale oo qoysas soomaaliyeed ah khatra carab cabdi waxaa xilliga saygeeda uu dhimanayo ay lahayd uurkeedii ugu horreeyey waxa aan weydiiyey goorta ay la noqoto inay ka samirto sayigeeda oo xilligaasi ay isqabeen toban bilood adikaan u raadinaynay markaan maxaa ahayd raqiisa iyo ruuxiisa wa weynay qofka bini-aadanka haddaad weyso waa ku qasban tahay moogtahay inaad samirteen maalintee bay ahayd maalintaas tiri waad daashay maxaan ku idhaahdaa yaa soo jeediyey in la samro dhowr iyo toban beri adig markay kasoo wareegto kabacdi lan iska fadhiisanoo isdhahnay ay aheyday waa isbitaaladii dhanna aan ka wada fiirinan ka weynay weligii ma la waayey oo meelo ma iska aaday isagoon cidna idiin sheeginoo bilo iyo sanado ma iska maqnaa maya maya maya maya maya weligiis yaalihiis lama weynin hadduu wax yar meel u aado xataa wuu isoo wici jira aba halkaasaan joogaa ay aheyday saas saasaa jirta halkaasaan joogaa taleefonka xitaa caal hadda dabla-aan ka yahay xitaa wuxuu dhihi jira dabla-aan iiga dhami rabaayo ogow weligiis ma dhicin inuu maxay aheyday intaasoo bilood la waayo oo meel iska galo marmar ma isdhaxdaa ilan qof uu ka maqan yahay qofkii ehelkiisa ugu dhowaa baa tahay marmar ma isdhaxdaa ma dhimanine waxaa laga yaabaa inuu isagoo socda inuu soo galaa laga yaabaa a waan isdhihi jiray marmar maxay aheyday waa inta hore o dhan waxaan dhihi jiray waaa waxaa laga yaabaa inuu maxay aheyday iska imaado oo meel iska jiraa laga yaabaayo maxay aheyday qaraxii oo dad cararayo waashaa la sheegaayo dadkaas cararo muu ku jira xabsi muu ku jira mar xabsiyada xitaa waan ka raadinay marka waan isdhahay laakiin haddeer waxaan u malaynaa abdirsiida nool lagama yaabana intaasoo bilood inuu maqnaado marka waa uun ka samirnay hadda xabsiyadeed tegteen xabsiyaal badanaa si ay dhiid iyo meelo dad lagu ladhahaya waxbaa lagu qaqabtay iyo waxbaa lasoo fasiiriyey
weliye cabdulaahi cismaan faarax waxa uu ahaa kan ugu weyn carruurta jamaad cabdulle maxamuud oo ah hooyo keli ku ah korinta ilmaheeda maba koobi karo waxa aan ku xasuusan karo wiilkayga ayay tiri jamaad cabdulle maxamuud ma samirtay hadda haa waan samray waxaan ku samrayaa qadarta ilaahay baan ku samraa maqayru shari ilaahay wuxuu weli qayrkaygana ku shukri shartiidana ku sabar waxaan u samrayaa qof walbana dhimanaayo qof noolla aan la weyneynin qof dhintana aan la heleynin maxaad ku xasuusataa wiilkaaga ma isaga isagaa u weynaa carruurtaadi ku tiri waxaan ku xasuustaa mada koobin kara waxaan ku xasuusanayo waa gartay miyuu ku gargaari jiray ma ku gacan qaban jiray ciyaalka ma gargaari jiray qof nooceeyu haa nacam koolka carruurta ugaa ka dhiibaayay jaamacadaha kuwa dhiganayo isagaa maaragtay gacan siinahay xagga waxbarashada qof aada u fiican uu ahaa wuxuu ahaa qof macnaha xaafid qur-aan ah wuxuu ahaa qof aada u edo badan wuxuu ahaa qof aada u naadgelyo badan dadka buuqa iyo macnaha badan ma uusan ahayn dadka sheekada badan badan oo saas macnaha ma uusan ahayn laakiin wuxuu ahaay qof ilaa yaraantiisa qof aada u edo badan oo diinta islaamka aada u jecel wuxuu ahaay maxnaha waxbarashadiisana aada ugu firfircoon oo ahaa waxa weeye iskoolka markuu dhiganayo weligiis kaalinta labaad xataa ma uusan gelin kaalinta koobaad ilmahan kale u ahaan jiray marka xagga waxbarashada xagga akhlaaqda wax walba wuxuu ahaa qof ilaahay adduunka keeno maxaad dhihi lahayd dadka mas-uulka ka ahaa dhacdadaas horta dhacdadaas dadka mas-uulka ka ahay ilaahay baa waxaa weye ilahay wuxuu leeya kulli nafsu bimaa kasaba rahina naf walba waxay kasbata ayada ayay rahmad u yihiin dadka macnaha dadkaas dhibaatadaas u geystay inkastoo ilaahay wuxuusa qabirin aysa dhicin balse wixii xun aan rabbiga qaalaqa aan loo tiiri karinin dhibaatadaas dadka geystay oo muslimkaas meeshaas ku halaagay waxay ila tahay dadkaas dad macnaha muslimna lama oran karo muslimnimada inay mas-uul kuleeyihiin anugu ma u malaynayo mana ila ahan waayo waxa weeyaan waxaas waxay ahaayeen wax la yaab le oon adduunka meel ay ka dhaceen shanta qaaradooda adduunka cid sheegtay weli lama arkin marka kolleytaba dadka waxaa sameeyey ilaahay boqorkaah ayaa la xisaabtamaya maalin aan la kala xoog badnayn oon cid cid xaqin ka dhaa'aysan jirin oon cid cid dulmin ka dhaa'aysan jirinin oo rida dareemada geeskan ilaahay u kala dab qaadayo baa ilaahay noo kala dab qaadaya insha allah
cabdulaahi macalin cabdiraxmaan waxa uu koriyaa carruurtii wiilkiisa dadkiisii ayaa jooga oo aan ku xasuusan doonaa wiilkayga ayuu igu yidhi cabdulaahi macalin cabdiraxmaan oo hadallo qiiro iyo xusuus badan ku sifeeyey wiilkiisa dadkii waxaa geystay maxaad dhehi lahayd
wallaahi dadkaas aniga maanta waxaan idhaahdo ma aqaano ayaka iyo ilaahay unbaa xisaabtamaya ayaka iyo ilaahay unbaa xisaabtamaya rabbigii abuuray oo maaragta qalqaday ayo ayaka xisaabtamaya annagana waysan jirin cid maanta inta maxkamad noo soo taagta dhaheda dadkaanaan falkan geystay maxkamadan aa laydinku kala dacwo qaadaya awaysan jirin oo hadda maanta aanan raja aanan ka qabin ka ilaahay baa xisaabtamaya qof walba maalintii ilaahay la hortago a qof walba xaqeedii ilaahay usoo qaadaya xaqeedi usoo goynaya qof caynkee buu ahaa wiilkaaga walaa wiilkayga nin dhalinyaro ah oo maaragtay xoog sito ah oo maaragtay darawalnimada iyo xoogaa makaanignimada maaragtay aduudan muddo intii qur-aanka iyo kitaabada iyo oo ka baxayba birtaasu ku dhex jiray nin nin wanaagsan oo maaragtay hadda yeelan maayo wixii dhalay wixii dhalay iyo wuxuu dhalay iyo wixii la dhashay u wanaagsan oo ahaayo maaragtay nin de annaga waa nala feena annaga waxaa nala ahay nin aan nin waxaan siisano aysan jirin iyo wax gaara midna saasoo nala ahay annaga haddee ilaahay khayra siiyo waxa weeye isagana ilaahayba isagana ilaahay baa unaxariisanaya annagana ilaahay maarata awlaada kale ilaahay nagu anfacaya
ururka al-shabaab ayaa hay-adaha amnigu sheegeen inay ka dambeeyeen qaraxaasi bishii febraayo ee sanadkan ayaa maxkamadda milatariga ee soomaaliya waxay xukun ku riday dadka lagu helay inay ku lug lahaayeen abaabulka iyo fulinta qaraxii zoobe iyo weliba qarax kale oo isla maalintaasi ka dhacay agagaarka xaruntii hore ee shirkadda somaali airlines ee degmada wadajir baadhitaanka dowladdu samaysay waxaa ka soo baxay in labada qarax ay xiriir lahaayeen xasan aadan isaaq oo waday baabuurka labaad ee caasiga ayaa lagu helay inuu isagu lahaa iskudubaridka labada qarax markii ay muqdisho soo galeen waxaana lagu xukumay dil toogasho ah maxkamaddu waxay kaloo ibraahim xasan absuga ku xukuntay xabsi daa'im waxayna ku heshay inuu baabuurka geystay qaraxa soobe iyo baabuur kaleba u iibiyey ururka al-shabaab si qaraxyada loogu fuliyo waxay kaloo maxkamaddu ay saddex sanoo xariga ku xukuntay cabdiweli axmed diiriye oo ay maxkamadda ku heshay inuu qayb ka ahaa dhagartaasi